way iska caddaadeen sababta wax kalenta maahan carqaladayn fara badan waxaa ka timiday safaradii lagu soo aadi lahaa dadkii mas-uuliyiinta guud ahaan ama xildhibaanada ama madaxweyneyaal hore ama siyaasiyiin horentale oo la rabay in lagu martiqaadaa loo waayey jaanis ay kusoo gaaraan intaas baa isbeddelku ka yimid cid kaloo hadda mataqaanaa ku haysato ha yeelin iyo wakti hebel nooga dhigi jaanis intii dhehaysaa ma jirto marka ilaa iyo tirada dib loo dhigo la cayimay ma jirto maya ma ku sheegi karo sababtuna wax kale ma aha mana filaya un usbuuc dambe inay nagu qaadan doonto dualif waxaan sababtuna wax kale maahan waan intaan kuu sheegay carqalada mataqaana xukuumadda federaalka ay samaysay ayaa un dib u dhigkaas keentay oo facilitationkii iyo dawladihii iyo wixii xayirmay dadkii laga soo qaadi lahaa muqdisho kasoo bixi lahaa nacam waan maqlay laakiin haddayba dayuuradii jirto waxaan ogahay dadku inay baxaan xildhibaan iyo cid kastoo kantaba ay baxaan ogaa aniga markii ugu dambaysay xalin baana joogay maanta jooga wax barbeen ama maqlo waaya haddiiba dabcan hawadii furinta dawladdu ay fasaxday waa imaan lahayn soal mas-uuliyiinta saaxiibadiina oo xamar ku xaniban iyo kuwa kale kaas waan ku kaas waan kugu sheegaa waan kugu celinaya muqdisho dadka kasoo baxaya siyaasiyiinta kasoo baxaysa oo madaxweyneyaasha ay ka mid yihiin xukuumadda iyadoo jelis ama masayr noocaana ka qabta bay diiday ay dhib ka keeneenay mana rabna annaga in mataqaana fawdo intaas in lamid ah ay noogaga dhex dhacdo marka dadkaas waa suuragal baan ku dhahay technical problema meeshaas ka jiro xukuumadduna khalad ay ka gashay laakiin dadkii inta ka baxaya ani wax dhiba maanan maqal waana ka warqabay maalmo yar ka hor dad baxay oo aaday muqdisho
fursadaha yar aa raadinaysan marka oo ay ku dhici karto xafilada dadkan ay ku imaan karaan xildhibaane maxay tahay fursad caana weye in mataqaanay dadku sharci laguma haysta lasoo fasaxo oo berihiis haddaba saakunba ay soo baxaanaan rajaynayna annaga adeer annaga horta mar raba fawdo kama shaqeynana hadalka nagusoo nagu soo celi korina kaasuu ahaa annaga waxaan ka shaqeynaa arrin dastuuri ah soomaali baan nahay inta aanan mas-uuliyiin xildhibaano qaran aanan noqonin xaq baan u leenahay dastuur baan u leenahay gobol gobollada ka mid a inaan tagno dowlad goboleed dowlad goboleed ka mid a mana haddii iigu horreysoon imaado hirshabeellaan tegay waxaan tegnay mataqaanay galmudug baa puntland baan tagnay waxaan tagnay